waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
austreeliya waxaa ka socda ololo ballaaran oo lagu doonayo dadka in lagu wacyigeliyo ka hor inta aan tallaalka sida rasmiga waddankan looga bilaabin dhammaadka bisha soo socota haddaba arrimaha tallaalka ku saabsan waxaan waraysi dheer kala yeelanay doctor weys cumar oo degan magaalada beth ee gobolka west australia doctoorka ayaan weydiiyey marka hore bal istaraatiijiyada u dambeysay ee sida dowladdu ay u dooneyso inay tallaalka ku gaarsiiso dalka oo dhan waxaana uu yiri xasan waa mahadsantah walaal hawshan australia la rabo in dadka laga tallaalo cudurka covid nineteen waa hadda bilowda maaha adigu muxuu socdaa muddo ilaa lix bilood u yaraan ah ayuu ku jira qorshihiisii iyo tabaabshayntiisii mar al markii cudurkan adduunka soo galay ayaa la bilaabay in howsha la howlgalo sida aan xogta ku hayo talaal covid nineteen wuxuu ka bilaami doonaa australia dabeeqada bishan february qaabka iyo istaraatiijiyada loo sameeyey in loo bilaabo waxay tahay ilaa hadda waxaa jira tallaal ay maxaan ku rahda dowladdu ansixisay ama qaybta qaabisan ansixinta maxaan ku rahdaa arrimaha caafimaadka iyo dawooyinka ilaa t g a oo abrogoreysay visarkan oo ah kan u horeeyo imaan doona australia waxaa la filayaa dabayaaqada bisha march ama horaanta april in la helo macnaha kii localka lagu sameynayay macnaha ahaa asraha zenika qorshahu wuxuu yahay bal marka hore in inta laga gaarayo kan localka ah waddanka lagu sameeyey in la helo tallaal bannaanka laga keenay oo lagu bilaabo hooshii oo dadka targetka u horey la siiyo inta lagu jira facekas koowaad waxaa imaan doona kii localka ahaa baa la ansixin doonaa asna in lagu bedelo kaas ujeeddadu maxay tahay waxaa la sameeyey qorshe ah haddii stoog laga keeno bannaanka uu yaraado ama cilad kasta imaado adduunka in la helo back up waxaa back up noo ah kii localka loo sameynay oo soo socda muddo dhow qorshaha waxaa loo diyaariyey ilaa dhowr face faceka u horeeya waxaa loo kala qaaday each face a iyo b a iyo b faceka u horeeya oo la raba in uu howlgalo bishan aakhirkeeda dadka u horeeya ee la siin doono waxay yihiin dad ka shaqeeya xuduudaha madaxa dalka laga soo galo iyo eraboorka oo customerska qaabisan oo mar walba la kulmaayo qof dibadda ka imaada ay qaabilayaan dadka aan la siiyo waxaa kaloo front line la siinaa dhaqaatiirta caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka waxaa kaloo la siin doonaa dadka nerscom ku jira daada ah iyo shaqaalahooda waa dafcada koowaad ee la siin doono isla feeska koowaad qaybtiisa b waxaa la siin doonaa qof jira over seventy years old iyo qaybihii ka haray bahda caafimaadka aan frontlineka ahayn ee ku dhex jira community in ayaga la siiyo iyo abrujinka iyo dadka maxaankuda-yaro abrujinka meelaha degan ama kuwa da-yarka ah oo cudurro coroniga qaba dan waxaa loo gudbi doonaa facekii labaad oo asna a b leh bda wuxuu leeyahay waxaa la siin doonaa catch up dadkii hore loo siinin in la siiyo waxaana rajeynayaa marka la maraya facekaas two b inuu soo baxo kii localka ahaa uu meesha ka qaado hooshii waa qorisu dhib howshan ujeeddada weyn waxay tahay marka hore in la kabargareeyo baahida degdega waxay tahay in baahda caafimaadka frontlineka ah baahda caafimaadka askarta booliiska ah dabdamiska dad ka shaqeeya customerska dad ka shaqeeya nursing homeka iyo dad bukaanadooda in ayaga marka hore la siiyo sababtoo ah dhimashadu ayay ku badan tahay nursing home dadka joogo marka qorshe macnaha aad cajiib u ah ayaa loo sameeyey qorshaha australia waana qorsha runtii aniga awas ahaan aan aada u faraxsanahay inuu dhaqan gelayn aan ku kalsoonahay waa gartay marka ma qasab baa qofku inuu istallaalo
wel xasan su-aasha dhowr jeer baa la weydiiyey horta qasab maaha laakiin si dadban baa laysugu qasbaya haddii la yidhaahdo shaqo ma heleysa adoon talaalkaas qaadanin waddanka ma dhoofas bana soo gelaysa adoon talaalkaas qaadanin xash ma aadaysa adoon talaalkaas qaadanin waxaan ku rahaa iskuul ma aadaysid jaamacad ma aadaysid bas ma raacaysid haddii lagu yidhaahdo adaabis geen doona meesha oo talaaka doonan doona marka waa si dadban baa laisu siinaya oo ah aan qasab ahayn laakiin qasab ma aha xataa waxaa la go'aamiyey haweenka uurka leh mala siin karaa iyo iyo wala siin karaa waxaa soo baxday baaritaankii la sameeyey ilaa hadda inaan lagu sameynin haween uur leh iyo carruurta kale lix tobanka sano marka laakiin iyadoo saa ay tahay haddii qof uur leh ay dhahdo waxaan u baahanahay talaalka covenant in la isiiyo waa la siinaya lagama joojinayo iyadoo xataa wax caddayn lahayn proof ah laakiin for safe side baa laga fiirinaya in haddii halis imaado way u nugushaa cudurkan in talaalka la siin karo hadday volunteer ilis keento
waa gartay doctore sidaad sheegtay talaalka marka ugu horreya waxaana lagu bilaabi doonaa kan shirkadda fiser ay samaysay kadibna astersenica oo australia gudaheeda lagu sameynayo australia mid saddexaad bay heshiis la gashay oo novavag tallaalladaasu ma isku wada midba markay noqoto waxtarnimadooda iyo dhankooda ammaanka maxay ku kala duwan yihiin mise kulligood waa isku wada mid warta waa su-aal muhiim ah tallaaladaasi ilaa hadda waxaa calanku sido oo la hubaa in macnaha waxtarkiisu ilaa boqolkiiba sagaashan afar yahay viserka iyo modern qolada kale way kusoo xigaan oo ah asnaasika iyo kuwaas dhan waxay ku xigaan qoladaas kale tan kale waxay tahay habka loo keydiyo talaalka viserka wuxuu u baahan yahay minus seventy degree in lagu keydiyo midka loka australia ah normal temperatureka caadiga ah ayaa lagu keydin karaa oo friijka loogu targay talaala kale ku jiraan faa'iidada lagu qabaa taasi maxay tahay marka oo tan australia loo xoojinaya in la qaato fayska labaad ama ka saddexaad in la gaarsiiyo gobolada iyo tuulooyinka meelaha countryga ah sababta uma baahna macnaha minus seventy u baahan yahay friijka caadiga ah ee lagu keydiyay talaalada kale ee hadda laga qaatay australia marka faa'iidadooda saas kala duwan yihiin qaybna waa waxtarkiisa qaybna waa keydintiisa iyo intuu gaari karo meel looga geen karo waa gartay dowladdu sida ay sheegayso waxay qabsatay ilaa oktoobar inay dhici karto in dadka australia oo dhan lagu tallaalo waqti macquula ma yahay in dad shan iyo labaatan milyan gaaraya intaas waqtiga degdega lagu tallaalo waa macquul sababta ah waxyaabaha kale dowladda qorshaysa waxaa ka mid ah hadda waxaad aragtaan meel walba oo tagtaa magaalada inuu yaalo covid nineteen test meel laga sameeyo pathology ah dowladda waxay qorsheynaysaa sidaa si la mid ah in goob kasta iyo meelo badan la dhigaa meelaha taraaka lagu qaato oo keliya la aadin dhaqaati jibiga ah ama cisbitaalada waxaa la badin doonaa meelaha accesska lagu heli karo talaalkan tiim badan baa la diyaariyey oo hegan ah macnaha xataa dhaqaati gb ah training baan qaadanay waxaan noo diyaariyey inaan hawshan qayba ka qaadano waa waa massive campaign socon doono oo waddanka dhan isugu tegi doono ciidanka ahaado booliiska militariga ahaado shaqaalaha kala ahaadaan caafimaadka in laysa siin doono macnaha in la wada shaqeeyo sida daaxa subaagii ololihii soomaaliya seventy fourkii oo kala weedan macnaha waa campaign loo wada dhan yahay oo from prime minister iyo qof u hooseeya uu diyaar yahay in talaalkan la gudbiya marka waa qorshe fiican oo la yidhi ilaa oktoobar baan haysanaa aan samayn waa lix bilood iyo todoba bilood ku dhawaada waxaan aaminsanahay in la samayn karo tan kale aan ugu fiicannahay adduunka intiisa kale sida maraykan uk waxay tahay dadka australia ku nool australiyaanka ah waa dad u nugul sharci dowladda qaybna ka qaata in cudurkan uu istaago maxaa tusaale kugu filan anaga western australia last uh, sunday night baa la helay case positive ah oo kii uk ah waxaan lagu soo rogay from six p m that sunday night lockdown maaska la xirto shaqa aan aadnaa maaska noo xiran markaan aada banaanka socodka jimka aadayno jimku xiran yahay socodkaas waxaa arkaysa ummadii oo xataa boolis wareega ma jiraan dadku way dhegin ugu yihiin ayaga xiran maaska hadda intaan socday soo socda waxaan arkayay cunug yar oo baskiil wato oo maaska u xirnayn qof kala arkay oo jebs ku jira mid kale yiri kan waa clean xirikan uu xiray waxaan dadku qayb bay ka yihiin talaalkan iyo hawsha caafimaadka laga hortay covid nineteen saas kama jirto u k kama jirto maraykanka waa gartay talaalka caadiyan ditore waxaa la dhihi jiray qofku waxaas waa ka talaalan yahay macnaheedu waxa weeye inuusan xanuunku ku dhacayn laakiin tallaaladan hadda covidka waxaa la leeyahay taas weli garantigeedu ma jiro waxaa la hubaa uun in hadduu xanuunku kugu dhaco adoo tallaalan aadan aad ugu xanuunsanayn ama u dhimanayn marka ma ma sidaasaa maxay tallaalkan muxuu uga duwan yahay tallaaladii hore sidii lagu yaqaanay okay sidiisaba tallaal waa guud ahaan waa samaysa u shaqeeyaan marka haddaan dib u noqdo qaabka loo sameeyay tallaalkan oo ah in within one year adduunku ay soo sameeyaan tallaal qaadan jiray shan sano lix sano bartaan la sameeya maxaa sababay insaay dhacdo number kow waxay tahay cudurkan wuxuu saameeyey adduunkao dhan qof maalqabeen ah iyo qofaan qabanba wuxuu saameeyey dhaqaalaha adduunka wuxuu saamaya socodka adduunka adduunkana waxaan ku jirnaa twenty first century teknolojiyadu waa hormartay marka wix al wuxuu qobar adduunka ahaa waa the only time hadda lahay adduunka ay isugu tageen dhammaantood inay wada qaybsadaan informationka ee cudurkan uu sameeyeen talaal lacan oo loo hayo waa la qashgelay adduunka fan baa lagu bixiyey maxaan ku rahday cilmiga waa la wada sheergelay waa wada qaybsaday tan kale faa'iido waxay tahay haddii cudur sanad kale uu ku dhaco dad fara badan aad u tiro badan waxaa badanaya faa'iidada ah in la ogaado cudurku wuxuu yahay oo lala socdo haddii dad koona ku dhaco lama ogaan karo wuxuu baahan cilmi baaris fara badan marka taa waa taas tan labaad cudurkan talaalkii hadda la helay talaalka marka qofka la siiyo muddaa lala socdaa hadda annaga weli ma aanan qaadan talaal laakiin waxaa jira dad fayskii saddexaad inta lagu jira baaritaanka talaalkan talaal hor u qaatay oo afartan kun ilaa todobaatan kun qof baa volunteer ahayd ka qayb gashay talaalkan in lagu talaal ayaga waxaa lala socdaa qoladaas baa weli daba socda oo la baaraya difaaca jirkoodu inuu yahay mid sii waaraya oo hasana ka badan ah iyo mid ku eg bilooyin inuu yahay waxaan ognahay marka laisku talaalayo cudurkan influensaha ama hargabka caadiga ah sanad kasta waa la bedelaa talaalkiisa waxaa la ogyahay difaaca laasirkii aan qaadanay inuu dhammaanayo oo waxaa imaan doono virus cusub marka in sidaa loola socdo loo bedelo dad badan baa isweydi oo leh hadda waxaa soo baxay nooc cusub uk virus layihahdo iyo south africa virus maxay yihiin kuwaas ma coronavirus cusub baa bas waa kii hore wax kale ma aha coronavirus sidaa ognahay wuxuu leeyahay haddaa artay musawirada laga sameeyey meel walba wuxuu leeyahay bahala taagtaagan oo ah meelaha bortiinka ah wax kale ma sameeyo viruska inta anu ku maqannahay waasuna u maqan yahay oo muxuu sameynaya bortiinka buu kala bedelaya laba meel waxaa soo baxay nooc cusub oo laakiinse viruskii ah oo oo aad u dheeray xawaarisa kan cusub muxuu ugu duwan yahay kii hore wax kale ma aha xawaaraha ku socda gubinta ah boqolki todobaatan uu ka dheeraya kan kale marka talaalka la ogyahay hadda dadka la sameeye la siiyey faa'iidisi weyn waxay tahay in bal hadda faceka laga gudba wixii soo kordhin cilmiga wuu socdaa baaritaankiisii dadkii nagu horeeya baa lagu talaalay waxaa soo bixi doonta ah ma loo baahan doona haddana marlada in qaad covid nineteenka within two years or three years oo wax la wada joogo aan sugayn insha allah
waa gartay marka hadda noocan varentigan u k ka yimid iyo iyo kan south africa isku sibay talaalku iyo kan caadiga isku sibu ugu shaqeynaya exactly waa isku siba ugu shaqeey wax kale maaha waxaa la xaqiijiyey waa wax iska caadi viruska inuu bedelo macnaha tusaale waxaan ku siin karaa markaan soomaaliya joognay malaariyada ku dhacda soomaalida ama tibeda daawada markaa la hayay waxaa dhici karta in tibeda soomaaliya taalo ee u noqoto nooc antibiotic resistant ama malaariyada kuwa in laga bedelaa sababta difaac buu samaystay jermiskii wax kale ma aha waa isa viruskii brotiinkii kor ayuu bedelay nooc kala soo baxay laakiin waxaa la xaqiijiyay oo isku raacay talaalkan inuu ku wada filin yahay dhammaan kan africa
kaasi wuxuu ahaa dictor weys cumar oo qadka telefoonka ee magaalada beet iigu warramayay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho